ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
waxay doonayaan inaad u gaalowdaan siday u gaaloobeen oo sidaas darteed aad isku mid wada noqotaan ee ha ka yeelanina xaggooda xulufo jeer ay uga soo haajiraan guryahooda jidka alle darteed haddiise ay diidaan markaa qabqabta oo ku dila meeshaad heshaanba hana ka yeelannina xaggooda sukeeye iyo gargaare midna